madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta sheegay inaan loo baahnayn in lagu degdego dhaqangelinta nidaamka federaalk ee soomaaliya isagoo xusay in loo baahan yahay in wakhti iyo dadaal fara badan la geliyo si uu nidaamkaasi u guulaysta mustaqbalka hadalkan ayuu madaxweyne xasan ka sheegay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ka furmay wuxuuna sidoo kale soo hadal qaaday wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya oo uu sheegay in madaxda somalilan ay isweydaarsadeen wada waraaqo isagoo sheegay inuu filayo in wadahadaladu ay si horey u sii socdaan wariyeen xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray madaxweynaha ayaa ugu horreyn khudbaddiisa ku bilaabay bogaadin iyo hambalyo uu u soo jeediyey xubnaha baarlamanka soomaaliya iyo guulihii ay ka gaareen waxyaabihii ay qabteen kalfadhigii koowaad ee baarlamanka waxaana madaxweynuhu uu xusay in xilligan ay baarlamanka hor taallo howshii ugu cuslayd oo ah hirgelinta nidaamka federaalisimka oo uu sheegay in loo baahan yahay in si xeel dheer looga fiirsado oo aan lagu degdegin meelmarintiisa waxyaabaha oo arrinta federaalisimka ay naga rabto waxaa ka mid a wakhti inaan siino wakhti inaan siino oo aanay noqonin kusoo bood inaanay noqonin waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka dalka iyo dadkiisa waayaha soo socda yaanay dhayal lagu gelin yaanay nagu dhicin geedkii rooroor lagu koro rooroora lagu soo degaa federaal dalka inaan ka dhigno wakhti ay nooga baahan tahay juhdi iyo dadaal dheeri ay nooga baahan tahay waxaa naga xigo inaan aragno soomaaliya oo federaal ah waa juhdigaas iyo dadaalkaas oon bixinno bas intiina waan kari karnaa ee adihii dastuuriga oo shaqadaa qaban lahaa qaarna waa inoo samaysan yihiin qaarna waa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u samayno si dhaqangalkaas u socdo madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kala sheegay inay jiraan horumar ay ka sameeyeen dhinaca dib u heshiisiinta waxaana uu xusay inay dadaal dheeri ah geliyeen wadahadaladii ay dowladdii ku-meelgaarka ahayd la bilowday somalilan islamarkaana ay jiraan waraaqado qoraal ah oo ay isdhaafsadeen madaxda somalilan iyo kuwa dowladda federaalka isagoo intaasina ku daray inay geed dheer iyo mid gaabanba u fuuli doonaan meelmarinta midnimada soomaaliya wadahadal ku bilowda sanadkii hore ee laga galay somalilan oo aan runtii hore u sii wadnay oo maxaanku idhahdaa isdhaafsi muxuu ahay warqado qoraal ah iyo kulamo intaba ay dhaceen haddana ididiiladeeda iyo rajadeeda ay meel aad iyo aad u sarmarjaxaa dowladda soomaaliya waxaa ka go-an inay u istaagto midaynta dalka soomaaliya si loo helo dal soomaaliyeed oo midaysan ma aha oo keliya in aan diiradda ay noo saaran tahay midaynta laakiin waxaan doonaynaa inay inaan gaarno midnimo aan muddo markaan joogno aan naga burburin markaan ku taagan xukumo adag wakhti dheerna way u baahan tahay dadaal badanna way u baahan tahay laakiin albaabkeedii waa furan yahay dadaalkaasi waa bilow laakiin ididiilo fiican wuxuu muujinayaa wanaag badan dowladduna waxaa ka go'an hawshaasi
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka dhacaan dalka kenya waxaana uu dowladda kenya u rajeeyey in doorashooyinku ay si nabad ah ugu dhammaadaan maanta marka kenya waxay maraysaa marxalad taariikhi ah oo ay dastuurkii cusbaay oo ay samaysatay oo ay isku raacday oo ay horu marisay inay dabaqado oo ay dastuurkaasi dhaqan galo tallaabooyinka ugu horreeyey ayaa maanta kenya ay qaadaysaa waa marxalad taariikhda kenya caamku ah annagu haddii aan nahay dowladda soomaaliya aad iyo aad ayaa qalbigeenna iyo maxaanku idhahdaa maskaxdeennuba ula jirtaa shacabka kenya iyo dowladda kenya in ay ku guulaystaan marxaladdaas taariikhiga ah waa waxa wax ugu fiican oo aan jeclaan lahayn inaan aragno doorashadu nabad inay ku dhacdo ka soo baxaan natiijooyin nabad ah waa wax soomaaliya ay ku farxayso waa wax soomaaliya ay ku daysanayso oo ay daba kacayso waddadaas qaadayso xasan kaafi qoyste v o a muqdisho